iyadoo marba marka ka dambeysa sii xoogeysanaya khilaafka xoogan ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ayaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ninka lagu magacaabo xamse cabdi barre weerar afka ah ku qaaday maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo axmed madoobe ra-iisul wasaaraha oo ka hadlayay munaasabad lagu xuseeyey maalinta caalamiga ah ee naafada oo ka dhacday magaalada muqdisho ayaa sheegay in sababta dowladda federaalka ee ciidamo u geysay deegaanada si ka tirsan kuwa jubbaland ay tahay in ciidamada atmis ay kala wareegaan amniga sidoo kalena codsi uu uga yimid dadka deegaanka oo u baahday in gacan laga siiyo dhanka ammaanka waxa uu tilmaamay in tiro ka badan shan iyo labaatan goobood oo ay atmis ka baxday oo tiradooda gaarayeen toddoba kun oo askari ay horey ula wareegeen ciidamada dowladda federaalka dowladdu waxay ciidamo kooban oo loogu talagalay inay la wareegaan deegaanadii ay atmis ka baxeen oo ay amnigooda u sugaan ayaan halkaasi ugu dirnay ayuu yidhi ra-iisul wasaare xamsa waxaad ogtihiin in ka badan shan iyo labaatan goobood oo ay admis ka baxday oo tiradoodu gaadhayaan toddoba kun oo askari ayay horay ula wareegeen waxaan ognahay deegaanada ay hadda lagu daldalayo ciidamada kismaayo laga raro habeeniya maalin in ay ka baxeen ciidamadii atmis waxaan ognahay dadkii deegaanka oo guddoomiyihii deegaankaasi ugu horreeyay in uu codsaday oo magaalada kismaayo ka codsaday iyo maamulkii ka jiray in ay keenaan ciidamo soo buuxiya meeshii ay ka baxeen ciidamada atmis kadibna ay deegaanku maamulkii ay ugu jawaabeen ma heli karno ciidamo aan meeshaa keenno xamse cabdi barre ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadaasi kismaayo looga arkay sidii ciidamo dal shisheeye kusoo duulay isagoo ku ammaanay ciidamada jubbaland in ay iska diideen in ay la dagaalamaan kuwa dowladda federaalka sida uu hadalka u dhigay nasiib darro waxaa loo arkay oo magaalada kismaayo looga arkay ciidamadaasi inay yihiin ciidamo oo occupying force ama ciidamo raba inay qabsadaan dal oy ku soo duulaan oo ciidamo shisheeye inay yihiin camal oy dalkii ku soo duuleen sidaas ayaa loo fasiray sidaas ayaana loo qaatay sidaas ayaana waxaa la bilaabay in la dibloygareeyo ama la diro maalin walba doomo ay ka buuxaan wilal soomaaliyeed oo hubaysan qof mas-uul sheeganayaay uu isku dayay inuu isku dilo wilal soomaaliyeed inay wilasha soomaaliyeed ay ka caqli badiyeen maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa waxaa ka dhex taagan xiisad colaadeed tii uu xumeed abid iyadoona mar waliba laga filan karo in labada daraf uu dhex maro dagaal gacanka hadal ah